ciidamada gumaysta yuhuudda ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay duqimo kala duwan oo xagga cirka ay ka geysteen qaybo ka mid ah marinka godoonsane khaza duqan aad u xooggan oo geysatay khasaare kala duwan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen mashruuca beytilaayiye waqooyiga marinka khaza waxaana duqayntaasi ku sheeday dad badan oo shacab riid ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwa kaleedu fara badan waddada nasri ee waqooyiga magaalada rafax ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen duqayn midaa la mid ah waxaana duqayntaa ku shayiday dad badan oo shacab ah una badan dumar iyo carruuran waxba galabsan halkay jiraan kuwo kale ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan masjidka alfaaruuq ee ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen duqaymo aad u xooggan oo xagga cirka ah waxaana duqaymaasi ku shayiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawaci kala duwan soo gaadheen kuwo kaleoad u tiro badan duqaynta ayaana dhacday xilli ay masjidka ku cibaadaysanayeen dadka muslimiinta isla xerada nuseyraad ciidamada yuhuudda waxay duqayn ku burburiyeen guri ay degnaayeen dad shacab ah waxaana halkaas ku sheeday dadyo kala duwan oo dumar iyo carruur iskugu jira halkay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuqaad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafayaana gaaraya ilaa iyo toddoba xasuuq kuwaasoo ay ku sheedeen ka badan boqol iyo labaatan ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan laba boqol iyo shan ruux oo kale iyadoo ay xusid mudan tahay in tobannaan ruux oo shuhada ay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda doonay saarnaayeen tahriibayaalu badan soomaaliya ayaa quustay jasiiradda madagaskar halka midkan la laayay meel ay jaani cidhib dhigtay ilo xogogaa loola hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in dadgaara iyo soddon iyo shan ruux ay geeriyoodeen kuwaasoo badankoodu u dhintay gaajo iyo haraad doonahan oo ka shidhacday xeebta mombaasa ayay warar ku tibaaxayaan in midiib ay saarnaayeen ugu yaraan soddon iyo shan qof muddo ka badan shan iyo toban maalmood ayay doonahani ku jireen badda kadib markii laga furtay motoorkii saarnaa siday xaqiijiyeen qaar ka mida dadkii soo badbaaday dhalinyarada soomaaliyeed ayaa mar walba ku la-anaya badaha caalamka kadib markii duulaan caalamiya oo dhan welibaa lagu soo qaaday geega soomaaliyeed maraykanka ayaa dowladaha caalamka uga digay inay soo dhoweeyaan xafiiska siyaasadeed ee kooxda muqaawamada falastiin xukuumadda washington ayaa isku dayaysay inay cadaadis saarto xafiiska siyaasadeed ee kooxda muqaawamada falastiin iyadoona dalalka caalamka uga digtay inay soo dhoweeyaan oo ay martigeliyaan xafiiska muqaawamadae ka guuray gudaha dalka qatar kuwaasoo aan la ogeyn meelay ilaa iminka jaani cidhib dhigeen wargees ka soo baxa gudaha dalka maraykanka ayaa wuxuu sheegayaa in dowladda maraykanka ay ugu baaqday dalalka caalamka wararka ayaa waxay sheegayaan qaar ka mid ah hogaamiyaasha xafiiska siyaasadeed ee kooxda muqaawamada inay aadin dhanka waddanka turkiga maadaamauu turkigasna ka mid yahay xulfadda maraykanka waxaan aragnay warbixinno sheegayeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha xamaas oo ku sugnaa caasimadda dawxa ay hadda u guureen turkiga waxaan dowladda turkiga u caddaynaynaa si la mid a sidaan dal walba ugu caddeynay ee ahayn xamaas aan lala tacaamuli karin sidii hore ruux ka soo jeeda gobolka oramiya ayaa lagu diray gudaha waddanka ethoobiya dagaalka sokeeye ee ka soconaya gudaha waddanka ethoobiya ayaa sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa iyadoo markaan yeeshanaya weji cusub waxaanuu dagaal adag ka dhex qarxi doonaa qoomiyadaha ethoobiyanka ah saacadii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday ruux ka soo jeeda gobolka oramiya oo lagu dilay isla gobolkaasi waxaana dilka ruuxani lagu eedeeyey maleeshaadka qoomiyadda maxarada ee fano warbaahinta maxalliga ayaa ku waramaysa in shakhsiga la dilay wuu ahaa wiil dhallinyaro ah isla markaana la gooracay kooxda dilka geysatay ayaana gudaha u soo galay gobolka maamulka oramada iyo jabhadda mucaaradka ayaana bayaanaad ay soo saareen waxay uga hadleen dhacdadaasi iyagoona digniin adag u diray qoomiyadda maxarada falanqeeyaasha ayaana sheegayaa in haddii xaladu ay sidan ku sii socto laga yaabay in dagaalka uu lagu halagalo taasoo noqon karta mid ka mid ah dagaaladii ugu xumaa ethoobiya soo mara maadaama dalkan qoomiyadaha dega yihiin kuwo kale luqad dhaqan iyo diin ah ugu dambayntii milatariga suudaan ayaa dib u la wareegay magaala madaxda gobolka sanaar ee koonfurta waddanka suudaan wararka inaga soo gaaraya waddanka suudaan iyo qaaradda afrika ayaa waxay sheegayaan in isbeddello dhanka maamulka ay ka xasileen mid ka mid ah gobollada dalkaasi kadib dagaallo culus oo saacada qaatay ayay ciidamada milatariga xukuumadda suudaan ugu suura gashay inay dib ula wareegaan wilaayadda sanaar ee dhacdo koonfur bari waddankaasi bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda suudaan ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay si buuxda ula wareegeen magaalada sanjaah oo ah caasimadda gobolka sanaar kadib markii ay ka adkaadeen maleeshiyaadka dacmu sariic ama r s f muuqaal lagu faafiyey barta ciidamada suudan ayaa muujinaya kumanaan askar oo gudaha magaalada sii galaya islamarkaana la wareegaya gaadiid dagaal iyo hubka ay ka furteen maleeshiyaadka dacmu sariic khaalid cali al casiir oo waa wasiirka warfaafinta xukuumadda suudan ayaa sheegay in howlgalka dib loogu qabsaday magaalada sanjaw uu ahaa mid qorshaysan oo ay ka qayb galeen guutooyinka kala duwan ee ciidamada magaalada sanja ayaa afar boqol oo kilomitir u jirta khartuum oo ah caasimadda waxayna isku xirtaa dhowr gobol oo ay ka mid yihiin alkhadaariif niilka baluuga iyo wilaayada al khartuum wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa